doorashada soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay dhowr mar ayaa qabsoomideeda ay dib u dhacday sababo la xiriira khilaafyo siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda markii ay bilowdeenna waxaa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay wakhtigii lagu soo gebagabayn lahaa haatan waxaa ka dhiman muddo shan maalin ah wakhtigii ugu dambeeyey ee loo kordhiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada waxaase soo baxaya walaac laga qabo in mar kale wakhtigaasi uu dib u dhac ku yimaado wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka magaalada muqdisho arrintaani wax ka weydiisay bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maxamed axmed ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan halkan ku dhiibanayaa aragtidayda muddada maanta la joogo ay taariikhda bishu tahay tobankii bishii marj ayna ka dhiman tahay muddadii u dambeysay ee madasha wada tashigu ay qabatay inay doorashada dalka ku gebagabayn doonaan shan casho waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo wakhtiga hadhsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taale gobolka banaadir waxaa kaloo muuqata in caqabad horle la geliyey deegaan doorashada garbahaarey oo goobihii la mid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna ka soo dhammaatay sidaas darteed wakhtiga hadda harhsan iyo marka laysu qiyaaso oo raasta iyo doorashada iyo wakhtiga inaanay usoo gabagaboobayn wakhtigii ay qabsadeen madashu ayna la mid tahay fashilaadihii hore iyo wakhtiyadii hore ee fashilmi jiray ee qabsan jireen ay tana la mid tahay caqabadaha jira dartood iyo wakhtiga harhsan aanay isdaboolayn in doorasho ay ku soo dhammaato kuna soo gabagabowdo shan iyo tobanka bisha maarj saa darteed waxaa hadda iska cad in aanay wakhtiga iyo waxyaalaha harhsan iyo caqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaasa intay madashu gashay inay doorashada kusoo dhammaystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn haddana tan socota ama wakhtigan taagan ee ugu dambeeyana aanu shaqaynayn saa darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo loo baahan yahay in doorasho lasoo gebagabeeyo laakiin ay ku socoto lugjiid badan iyo diley tactics badan oo ay samaynayaan cidda gacanta ku haysa doorashada oo hagaysa saa darteed waxaan qabaa anigu inaanay ku filayn wakhtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaanay isdaboolayn in doorashada kusoo dhammaato magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal ahayn in doorashada lagu soo dhammeeyo shan iyo tobanka bishan maarso sababo jira awgooda waxaan aaminsanahay doorashadii ilaa hadda laiskuma fahmin weli arrintii gado way taagan tahay xataa maanta ilaa hadda lama haayo go-aan oo lagu howlgalayo ama haddii laga wareeganayo go-aan looga wareegi lahaa ma la haayo arrintaasi waa taagan tahay waana arrinta u weyn ay u cakiran tahay doorashada eena shan iyo tobanka eena dhaafi doonto ilaa hadda weli wax lagama hayo waxaa kaloo ayadana jirto doorashadii dhankii kale ay ka socotay sida waxaa dhiman weli baladweynea dhiman arrinteeda oo ayadana aan qiyaasayna inay dhaafi doonto shan iyo tobanka bishan waxaa kaloo sii dhimanaa doona jowhar oo ayadana qeyb badan oo kamid ah kuraastii taale jowhar aana weli la dooran dhan kale gaalkacay ayada naftigeeda kuraasteeda weli waa doorashadii waa bilaabatay laakiin weli ma dhammaanin waxaana la fili doonaa inayna shan iyo tobanka ku dhammaan doonin weli ayadana waxaa jirta kuwo kale oo weli meelaha qaar ka dhimanaa jirto sidaas awgeed waxaan isleeyahay waxaan aaminsanaha inayn doorashada suurtagal ku ahayn in shan iyo tobanka ka hor lagu dhamey karo marka waxaa loo baahnaa doonaa waxaa lagu qasban yahay waktiga lagu qasban yahay laakiin waxay ku xirnaa doontaa waktigaasi arrinta gada sida loogu heshiiyo bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa isxaaq xuseen mursal gudoomiye ku-xigeenka ahlusunna waljamaaca koonfurta soomaaliya hore waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ka warbixiyo haddii ilaahay yidhaahdo doorashada ka socota soomaaliya waad ogtihiinoo shan iyo toban beri ayaa lagu daray markii hore dhowr jeera marka wax lagu dardaray marka hadda markii ugu dambeysa shan iyo toban beri baa lagu daray xaaladahana hadda meesha maraysa waan u jeednaa haddaan hay siyaasiintii dalka marka inaan fikradeena aan ku darsano aan rabna haddii ilaahay yidhaahdo shan iyo tobankan beri ma kusoo gabagaboweysa ama waa maya aniga waxaan qabaa waa maya liannahu markaan sababeeyo aan sababaynayaa waad ogtihiin oo garbaharey waxa ka jira waa lala socdaa dhibaatada ka jirto waa lala socdaa marka meelo kale maarata sida gobolada qaarna waxba dhiman shan iyo tobankii berina shan beriyaa kasoo hirtay hadda oo gabagabo waaye marka waxaasoo dhan markii la isku geeyo ma qabo marka inay maarate hadda kusoo gabagaboweyso waxaa kale rabaa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan baa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarahayaan marka waxaan leeyahay haweenkana maarate in qeybtooda la siiyo maadaama laga ballan qaaday oo heshiiska uu ahaa marka intaasa rabaa inaan sheego haddii ilaah yidhaahdo waxaasoo dhanna waxa keenaya waxay tahay dadka loo idmay inay hogaamiyaan doorashada ayaan dhixi karaa aqoon uma laha qaabka doorasho loo hogaamiyo maxaa yeelay waxaad arkaysaan hadda waxaa la yidhi guddi baa la dirayaa guddi haddii la diraayo guddiya arrimahaas shaqo kulah marka waxaan rabaa arrimahaas oo dhan marka khilaafay qeyb ka yihiin amba markii shacabka ku dhaqan garbaxarey arrinkaasay diideen marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra-iisul wasaare heshiis hore u dhacay adaa garbaharey tagay soo saxiixiyay in halkan lagu qaban karo doorashada haddii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalanin gobolkaas hadda guddiga loo diro arrinkaas shacabkeena ay soo jeedaan arrinkaas marka waxba laguma dhabeyn kara qabo anigo arrintan kuma soo gabagaboobeyso marka doorashada ra-iisul wasaare doorashada gey halkaas tag ama guddiga dir doorashada doorashada si loo qabto haddii kale gawci gashmi lahaa ay taageeraanaysaa weligeeda doorashadana way dheeranaysaa intaasa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo fikradeyda magacaygu waa cabdulqaadir cali maxamed oo jooga muqdisho dhammaan bahda v o a waan islaamaya bacdasalaam fikirkeyga ku aadan doorashada dibdhaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqaynayaahu aysan isku ujeedo ka lahayn rabitaano kala duwan ay wataan khibradana ay ku yar tahay marka waxaan leeyahay ilaahay hanoo fududeeyo hadda waktigii loo qabtayn inaysan kusoo gabagaboweyn baa noo muuqata marka ummadda soomaaliyeed anoo fursaddan kaga faa'iidaysanaya kulligeed waxaan leeyahay waxaa naga halaabaya ayaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho waxaa mikrofoonka la dhex martay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho zaynab abuukar maxamed